bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanah khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaaliyolabaatanka bisha nofembar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in saaka ay ka jirto deganaansho caga badan aan ku taagnayn iyadoo meelaha qaar ee magaalada laga maqlaya xabado goosgoos ah oo ay iswadaarsanayaan dhinacyadii hore ugu dagaalamay magaaladaasi wararku waxay intaa ku darayaan in magaalada gaalkacyo dhanka waqooyi ciidamadii maalintii shalay gacanta ku dhigay ka socday dhinaca galmudug dib loogu celiyay fariisimadoodii hore ayadoo arrintaasina uu ka shaqeeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya oo xalay soo gaaray magaalada gaalkacyo kuna hoyday dhinaca waqooyi ee magaaladaasi wasiirka ayaa kulamo haatan waxa uu kula leeyahay gudaha magaalada gaalkacyo xubnaha labada dhinac ayadoo la sheegaya in dhinaca puntland uu kula kulmay halkaasi adiyadoo lagu wada saacadaha soo aadan inuu usoo tallaaba dhinaca galmudug lana hadlo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee maamulka kalana hadla suurtagalnimada joojinta colaadan dhibaatooyinka kala duwan ee ka soo gaareen bulshada ee ka dhacday gudaha magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo ayaa la sheegay in shacab aad u fara badan ay ka qaxeen kuwaas oo ka kala tirsan labada dhinac ee ay kala maamulaan galmudug iyo sidoo kale puntland kuwaasoo haatan daadsan daafaha magaalada waxaana la sheegayaa in dhibaatooyin dhanka nolosha ay goobahaasi ku haystaan dagaaladii maalintii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaa ku geeriyooday dad kor u dhaafayo ilaa iyo dhowr iyo labaatan ama shan iyo labaatan halka tire intaa ka badan dhaawacyo ay kasoo gaareen dadka intooda badan waxaa waxyeelada ay kasoo gaartay madaafiic lagu garaacay magaalada kaasoo labada dhinacba si isku mid ah ay isu weedaarsanayeen dagaalka intii uu soconayay waxaana dhinac waliba dhinaca kale uu ku eedeynayaa mas-uuliyadda dagaalka maalintii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa tilmaamay in dulqaad badan ay muujiyeen taasoo ku aadan in waxyeello aan la gaarsiinin bulshada waxa uuna sheegay in dhinaca kale ee galmudug ayagu ay magaalooyinka ku garaaceen madaafiic dhowra sida uu tilmaamay dhinaca kale cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in dhinacooda ay mar waliba xal diyaar u yihiin doonaynin sidoo kalena dagaal in wax lagu qasbo dagaal in laga sii horiyay gobolka mudug ayna suurtagal ahayn waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaramada midoobay beesha caalamka in si isku mid ah loogu guntado ka qayb qaadashada dadaalada nabadda ee ay wadeen waxa uu dhinaca kala tilmaamay cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha galmudug in dhinacooda ay wax waliba diyaar u yihiin ee ku aadan joojinta dagaaladan kasoo cusboonaaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo uu tilmaamay in dhibaatooyin kala duwan ay kasoo gaareen bulsho walaalaha oo wada degan sida uu tilmaamay
waxaan kaloo rabaa baaq inaan u jeediyo beesha caalamka dowladda soomaaliyeed oo federaalka ah waxaan u soo jeedin lahaa dowladda inaysan dadaalkeeda ka boosan waxaan u soo jeedin lahaa dowladda in mas-uuliyadda ka saaran dalka amnigiisa iyo xasiloonidiisa iyo deganaashihiisa ee qayb ay ka qaadatay ay ka qaadato inaysan dadaaladii ay bilowday dhammaystirkiisa inay wado ayaan u soo jeedin lahaa annagana waxaan diyaar u nahay haddaan nahay galmudug inaan gacan ku siino arrintaas inay dhankanaga ka helaan dhego wax maqla dabacsanaan iyo jajabnaan aan u jajabannahay nabadda iyo xasiloonida aan u jajabannahay sidaasi la mida waxaan rabaa inaan usoo jeediyo beesha caalamka oo run ahaantii mas-uuliyad ay ka saaran tahay deganaanshaha iyo xasiloonida ee soomaaliya guud ahaan inay arrintaan ayada ah ayagana ay kaalintooda ka qaataan maxaa yeelay colaad ka aloosanta gobolka mudug colaad ka aloosanta magaalada gaalkacyo colaad ka aloosanta gobollada dhexe runtii cabsi weyn waxaan ka qabaa inay
hadalkani ka soo yeeray cabdikariin xuseen guuleed waxa uu imaanayaa xilli magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weli ay tahay mid xiisad ay ka taagan tahay inkastoo laga soo sheegaya maanta xaaladdu inay ka degan tahay sidii ay ahayd maalintii shalay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inaysan ka gaabin dadaalada aan lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo diriirta dib kaga soo cusboonaatay gobolka mudug asigoo dhinaca kale ku eedeeyey xildhibaankan oo lagu magacaabo cabdi barre yuusuf in dowladda soomaaliya ay ku bixisay hub fara badan sidii dagaaladaasi loo sii huri lahaa iyagoo qayb ka noqday dhibaatooyinka lagu hayo bulshada soomaaliyeed sida hadalka uu dhigay xildhibaanka ayaa waxa uu tilmaamay in hubka ciidanka hubkii dowladda soomaaliya lagu galay dagaalka ka soconaya gaalkacyo waxa uuna sheegay in dowladda ay hub ugu deeqday maamulka galmudug sida uu tilmaamay taa oo u sheegay in ay u hayaan caddaymo fara badan hadalka xildhibaanka ka soo yeeray ayaa imaanaya xilli gaalkacyo dagaal uu ka soconaya muddooyinkan dambe iyadoona halkaasi haatan uu ku sugan yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya kaa oo dadaallo badan ay ugu jira joojinta dagaaladan iyo sidoo kale sidii wax looga bedeli lahaa xaaladda siyaasadeed ee haatan ka jirta gobolka mudug madaxweynihii hore ee galmudug cabdi xasan cawaale qaybdhiid ayaa waxa uu iska fogeeyey eedeyn ay u soo jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galpuntland kaa oo ku eedeynayay in uu qayb ka ahaa dagaalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxa uu tilmaamay in hadalladaasi ka soo yeeray mas-uuliyiinta maamulka puntland ay tahay mid been abuura waxauna sheegay isagu haatan inaanu ku sugnayn magaalada gaalkacyo waxa uu sidoo kale been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya ka qayb qaadashada dagaalka ka dhacay magaaladaasi cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa tilmaamay in puntland marmarsiyo ay ka dhiganayso magaciisa waxa uuna sheegay dagaalku inay ayadu hurinayso sida hadalkuu u dhigay waxa uu cabdi xasan cawaale qaybdiid qayb ka ahaa mas-uuliyiintii soo martay deegaanada maamulka galmudug marna ka soo noqday madaxweynaha maamulkaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer mas-uuliyiin ka tirsan culamaa udiinka ahlusunna wal-jamaaca ayaa waxa ay ku eedeeyeen nicholas kay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey in aanu dhexdhexaad ka ahayn siyaasadda soomaaliya ayagoo dhinaca kala tilmaamay in kay uu doonayo in mar kale dib ay usoo laabtaan mas-uuliyiin hore oo dalka ama mas-uuliyiinta haatan jagada dalka haya sida uu tilmaamay kay waxa uu sheegay in ay doonayaan in mar waliba ay noqdaan kuwa ay ayagu ku adeegtaan sida hadalka u dhigay cali baashe oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ahlusunna wal-jamaaca ayaa waxa uu dhinaca kala sheegay in ayagu mar waliba ay dhexdhexaad ka noqon doonaan siyaasadda soomaaliya doonayaana in si isku mid ah wax loogu qabto bulshada soomaaliyeed hadalkani ka soo yeeray ayaa waxa uu imaanayaa xilli deegaanada ay ka arrimisaa maamulka ahlusunna wal-jamaaca intooda badan haatan ay yihiin kuwa maamul ahaan hoostaga maamulka galmudug ee hogaaminaya cabdikariin xuseen guuleed iyadoona sidoo kale ay jirto in maamulka intiisa badan haatan aysan wax badan ka haysan culimaudiinka ahlusunna wal-jamaaca marka laga reebay magaalooyinka dhuusamareeb iyo sidoo kale guraceel oo ka tirsan gobolka galgaduud ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa gacanta ku dhigay laba basaas oo u shaqaynaysay sirdoonka waddankaasi iiraan kuwaas oo ku sugnaa gudaha dalkaasi kenya dadkan la qabtay ayaa la sheegay inay kasoo jeedaan kenya waxaana la tilmaamay in ay ciidamada ammaanka gacanta ku dhigeen iyadoona su-aalo dhowr oo la weydiiyey raggan ay qirteen dembiyada lagu eedeynayo ee ah inay ahaayeen niman la shaqaynayay sirdoonka waddankaasi sidoo kalena u qorayay dad kenyaan ah oo la shaqeeya sirdoonka waddankaasi iiraan raggan gacanta ay ku dhigeen ayaa saraakiisha ammaanka ee booliska maamul dowladda kenya waxa ay tilmaameen in maxkamad la horkeeni doono laguna qaadi doono dembiyada ay galeen ayadoo sidoo kalena arrintani ay tahay mid dhaawacaysa xidhiirka labada dal u dhexeeya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh